bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku aastaysan tahay afariyo labaatanka bisha agosto sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada garbahaare ee xarunta gobolka gado ayaa waxa ay sheegayaan in saakay dagaallo uu ku dhex maray duleedka magaaladaasi ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maleeshiyaadka al-shabaab ee halkaasi ku dagaalamayay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaana wararku ay tilmaamayaan in laga maqlayo nawaaxiga degmada garbahaare rasaas iyo sidoo kale hub aad u culus oo ay isweedaarsanayeen labada dhinac dagaalka ayaa la tilmaamay in maleeshiyaad ka tirsan shabaab ay ku soo qaadeen weerar qorshaysan fariisimo ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ku lahaayeen duleedka degmada garbahaare ee xarunta gobolka gado waxaana wararku qaar ay tilmaamayaan haatan xaaladdu inay tahay mid degan iyadoona goobihii lagu dagaalamay ay ciidanka dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom dib gacanta ugu dhigeen dhinaca kale dagaal aad u xoogan ayaa habeennimadii xalayaha waxa uu ka dhacay nawaaxiga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona dagaaladu ay ahaayeen kuwa u dhexeeya shabaab iyo ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana ciidanka dowladda soomaaliya u suurta gashay in mar kale dib gacanta ay ugu dhigaan marirey iyo sidoo kale sabiibe oo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka oo ahaa mid saacado qaatay ayaa la tilmaamay in labada dhinac ay iswedaarsadeen hubka nucyadiisa kala duwan waxaana la tilmaamay in shabaab ay dhinacyo kala duwani kasoo weerareen degmada afgooye taa oo ah keentay iska caabin xoogan iyo sidoo kale dhaqaaq ciidan oo ay sameeyeen ciidanka dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayna u suurta gashay in deegaano bishii soon ay gacanta ku dhigeen shabaab mar kale ay dib gacanta ciidanka dowladda soomaaliya usoo gasho mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa dagaalada guud ka sheegtay waxaana guddoomiye ku-xigeenka mid ka mid a guddoomiye ku-xigeenada maamulka degmada afgooye oo lagu magacaabay cabdifataax xaaje cabdulle oo la hadlayay v o e da oo sheegay in dagaalada khasaare xooga loogu geystay maleeshiyaadkii al-shabaab waxaanole iyo mareerey marka ciidankii meesha joogay dibugurasho xero dagaala sameeyeen marka dagaal xawaar soo ka dhacay dowlada mareerey waana gacan kudhigisteeda ayay la wareegeen laakiinse qorshaha annaga wuxuu yahay inaysan ku nagaanin islamarkiiba ciidan oo nabad sugid ah iyo ciidan military ayaa loo diray meesha haddana wararka ugu dambeeya aan ka heleyna mas-uuliyiinta meesha joogta waxay noo sheegeen in laga saaray ma garatay sabiib iyo xaanoolana adiga saasoo kale ayagana waa toddoba toban sideed toban kilomitr meelahaas waa tuulooyin labaatan kilomitr camal u jira waa awdegle iyo bariire iyo mubaarak iyo torotorow iyo tuulooyinka zoonkaas ah dhan iyo deegaanadaas ramadaankiisa ay gacan qoyntooda ula wareegeen waaye weli lagama qaban marka dhulkaasi kasoo duulaamayaano oo dhulkan maxaa layirahda abgey kaga teegsan maxaa layirahdaa koonfur galbeed kaga teegsan ay kasoo duulaamaayan dhulkaas duuq oo dhan ay ku jiraan iyo asiindooyinkaasi dhulkaasi kasoo duulaamayan oo waxay soo aadayaan dhankan iyo afgey hadda dagaaladan iyo sidoo kale iska horimaadyada shabaab iyo ciidanka dowladda ayaa waxa ay noqonayaan kuwa kusoo lalaabtay qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya xilli maalmihii lasoo dhaafay al-shabaab ay luminayaan gacan ku-haynta deegaano dhowra oo horey ay u maamulayeen muddooyinkii dambe taliska ciidanka booliska maamulka puntland ayaa waxa ay sheegeen in dib uq habeyn lagu samay doono ciidankaasi xilli maalmihii lasoo dhaafay ay jireen habacsanaan dhanka ciidanka oo ka muuqanaysay deegaanada qaar ee maamulka puntland iyadoona meelaha qaar laga sheegaya falal amni darroor ka dhacayay taliska ugu sarreeya ciidanka booliska ayaa tilmaamay haatan inay dadaallo ugu jiraan sidii ay u kaabi lahaayeen sidoo kalena u dhammaystiri lahaayeen agabyada ay u baahan yihiin ciidanka booliska maamulka puntland taasoo ujeedkeedu u yahay sidii loo tayay lahaa ciidamada kagana qayb qaada lahaayeen xaqiijinta ammaanka deegaanada maamulka puntland puntland ayaa haatan waxa ay leedahay ciidamo aad u fara badan oo kala duwan waxaase la tilmaamayaa in weli ciidan booliska dhankiisa aysan ka diyaarsaneyn maamulkaasi taawa haatan ay soconayso qabanqaabooyin ku aadan sidii loo dayactiri lahaa saraakiisha ciidankana loo habayn lahaa ee deegaanada maamulkaasi kuwaasoo la filayo inay la wareegaan howlaha ama ay si aad ah u xaqiijiyaan ammaanka deegaanada maamulka puntland oo haatan laga sheegayo inuu ka jiro tafaraaruq iyo sidoo kale kala qaybsanaan dhinaca amniga ah halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inay ka doodaan hindise sharciyeedka xeerka shaqaalaha ajaaniibta ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo haatan fooda uu kusoo haya xilliga fasaxa ayaa la filayaa maanta inay ka hadlaan ama ay ka doodaan hindisi sharciyeedka shaqaalaha ajaaniibta oo ay horgeysay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda soomaaliya iyadoona maanta la filaya baarlamaanka soomaaliya in mar kale uu hortago wasiiru dowlaha ama wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya kaasoo tegi doona xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed cumar oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena habdhowraha xildhibaanada ayaa ka hadlay arrinta ku aadan horkeenista xeerka shaqaalaha ajaaniibta ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta loo madalsan yahay in laga hadlo saraakiisha maamulka jubbaland ayaa waxa ay beeniyeen iskana fogeeyeen eedeymo maalmihii lasoo dhaafay kasoo yeerayay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya kaa oo tilmaamayay in weerarkii ka dhacay magaalada kismaayo uu ahaa mid laga soo qorsheeyay gudaha magaalada sidoo kalena saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya ee ku sugnaa xarunta uu ka dhacay qaraxaasi toogasho toos ay u geysteen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubba maxamuud qaalib oo ka mid a saraakiisha ciidanka maamulka jubbaland ayaa waxa uu tilmaamay in kuwaxaasi ay yihiin waxba kama jiraan sidoo kalena baaritaano lagu haya haatan sababihii sahlay weerarkii lagu qaaday xarunta jaamacadda magaalada kismaayo ee tababarkaay kaga soconayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya waxauu dhinaca kala tilmaamay maxamuud qaalib in ciidamada la tababarayaba ay yihiin kuwa laga soo aruuray deegaanada maamulka jubbaland meeshana aysan joogin ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya sida hadalka uu dhigay hadalkan ayaa imaanaya xilli saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ee fadhigooda u yahay gobolka jubbada hoose ay tilmaameen in ay ka dambeeyeen toogasho bareer ah oo loo geystay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada ee ku sugnaa halkaasi ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland kuwaasi oo si bareer ah u bartilmaamaysaday ciidamadaasi halkaasi lagu weeraray ugu dambeyna maamulka puntland ayaa waxa uu tilmaamay in qaab wadahadal ah uu kusoo cesho doono magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi sool oo haatan gacanta ugu jirta maamulka somalilan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay in qaab wadahadala puntland ay u mari doonto soo ceshashada laascaanood xilli uu tilmaamay inay maamulaan haatan inta badan gobolkaasi wasiirka ayaa dhinaca kale waxa uu tilmaamay in puntland marnaba aysan u samaysneyn qalqalgelinta amni ee maamulada deriska la-ah waxauna tilmaamay inaysan jirin maamulka puntland hubayn uu hubeeyey qaar ka mida beelaha degadeegaanada maamulka puntland ama ciidamo la geeyey goobaha xiisadda ay ka taagan tahay sida xadka galmudug ay la wadaagaan sii aqiraya waajib muqadasa weeye in puntland ay xuduudaheeda subto waa la socotaa gobolkan sool iyo sanaag qaybo ka mida ee somalilan ayaa gacanta ku haysa runtii puntland inaanay cudud ciidan iyo cudud dhaqaale iyo mid publishan labada midna u waayin laakiin tan naga go-ana waxa weeye dagaalka halka ka dhaxa wuxuu saameyn badan ku yeelanayaa wax badan buu ku yeelanayaa dadka deegaamada ayuu ku yeelanayaa in aanu bal horta muddo siino inta badan de waanu maamulaa laakiin maynku waxa weeye magaaladii caasimadahayga qascaanood waa qiraynaa inaanu dhowr sano ka maqnayn isla markaana qurshaheeda aan rabno marka ugu horraysa bal wixii nabada inaanu ku dayi karno puntlandna mar walba waxaa taa kuu caddaynaysaa inay tahay dad nabadeed weeyaan beero puntland la hubaynayana saaxiib wax alla wax ka jira ma jiraan cod dheer iyo cod gaaban baanu ku cadaynaynaa puntland inay nabad rabto taariikhda ayaanu sheegi doontaa inaanu weerar doonnahay iyo inaanu nabad doonnahay wax jira oo halla yaraato dhiba oon anagu ognahayn haba yaraateenu jirta
waxaa cirka isku sii shareeraysa xiisadda labada kuuriya ayadoona kuuriyada koofureed ay tilmaantay inay sii wadi doonto brobagandada sameecadaha xadka ee ku xirtay ee beryihii lasoo dhaafay sida adkaa kaga cagamanaysay kuuriyada waqooyi xilli kuuriyada waqooyina ay tilmaantay in si awoodhay u joojin doonto brobagandada ay wado koonfurta kuuriya xadka labada dhinac ayaa haatan waxaa ka taagan xiisad aad u xoogan ayadoona kuuriyada koofureed ay sheegayso in haddii cudurdaar ayna ka bixinin kuuriyada waqooyi falkii ay ku dhaawacmeen labada askari ay miinada ugu qarxiyeen xadka ay sii wadi doonto brobagandadaasi waxaana haatan muuqanayso isfahamwaa labada dhinac ka dhex aloolsan iyadoona laga baqdayn qabadagaal inuu ku dhex mara xadka labada wadan labada dhinac warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa nagaintaa waxaa warka idiin soo saara idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tanii intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu